فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada caawa aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah xasan sheekh oo u duulay dalka turkiga kadib markii ay shalay ciidamada mujaahidiintu kulaaleen degmada cadale ee uu ku sugnaa siyaasi ka hadlay noocyo ka mid ah duulaannada lagu soo qaaday waddanka waraysi ayaad maqli doontaan waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa xubintii soonka iyo caafimaadka iyo xalqada labaatanaad ee taxnaha ta'ammulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa u cararay dalka turkiga kadib markii aad loogu soo dhowaaday degmada cadale oo uu ku sugnaa haddaba muxuu ku salaysan yahay socdaalka xasan sheekh ee dalka turkiga waxaa la socday oo ka waramaya cabdifitaax maxamed qaasim aad ayaad u mahadsan tahay yaasir cabdulaahi ee madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maanta ayaa waxa uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho isaga oo u kici timay waddankaasi turkiga waxaa arrintan ay timid kadib markii shalay isaga oo jooga cadalle dabcan qorshe uu qaatay ayaa waxa uu ku joogay cadalle halkaas ayaan dagaal ka abaabulayaa muddo ayaan deganaanayaa ayaa qorshuhu uu ahaa doraad uun ayuu muqdisho ka laabtay raagaceelle ayuu sii maray cadalle ayuu tegey marka shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabsaday masaajid cali guduud ama degmada towfiiq afar iyo labaatan kilomitir ayayna u jirsadeen degmada cadalle taas waxay keentay in xasan sheekh si deg deg ah looga qaado cadalle muqdisho ayaa la geeyey xalay ayuu hoyday maantana wuxuu u duulay waddankaasi turkiga ilowaradyi waxay sheegayaan in uu la hadlay qadka telefoonka uu kala hadlay dowladda turkiga ee mas-uuliyiinteeda sidaana saaka uu ku ambabaxay xasan marka turkiga waxa uu ka doonayaa kaalmo inay siiyaan isagu wadamo fara badan ayuu tegayey kolay ku tahay serbiya iyo azerbaijaan iyo wadamo la mid ah oo aanu horay u tegi jirin marka turkiga oo aada la socoto in badda soomaaliya qayb ka mid a loo saxiixay oo shidaal ay ka dhuranayaan dekadii ay gacanta ku hayaan madaarkii ay gacanta ku hayaan ayaa markaa waxa uu isleeyahay armaad wax uun ka soo heshaa sidaa ayuu ugu tegey garoonka diyaaradaha si maqaam madaxweyne ah looguma soo dhoweyn waxaa ka hortegay wasiiru dowle nin ah kadib ayaa waxaa loo geeyey caawa madaxweynaha dalkaasi rajab tayib ortukan waxaa la soconayey wasiirkii gaashaandhigga xilka laga qaaday oo warbixin soo baxday toddobaadkii lasoo dhaafay ku eedeynaysay inuu basaas u yahay dowladda turkiga marka dadka falanqeeya ee sida hordhaca uga hadlaya waxay sheegayaan in turkidu ay xasan sheekh uga faa'iideysan karayaan heshiisyo cusub inay ka saxiixdaan dagaalkana wax ay ku soo kordhinayaan ma jirto waayo horeybaa turkiga qayb ayuu uga ahaa dagaalka boobka ee khayraadka soomaaliyana qayb ayuu ka ahaa weliba hadda xasan wuxuu ku aaday wadankaasi iyadoo xasarado siyaasadeed ay ka jiraan banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacayaan waayo madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan ayaa waxa uu xiray guddoomiyihii hore ee magaalada istanbul ninka lagu magacaabo ekram imaam oglo marka dad badan ayaa u banaanbaxaya xataa qaar ka mida wariyaasha ee caalamiga ah xabsiga ayaa loo taxaabay qaarkood waa la masaafuriyey oo maamulka erdogan ayaa sidaas sameynaya isaga oo diidaya in banaanbaxyada iyo kacdoonnada waddanka ka jira caalami ahaan dadku ay u arkaan ama xogtan ay aada u sii baahdo oo banaanbaxu uu saa ku xoogaysto waxaa la masaafuriyey saacado ka hor wariye dalka ingiriiska ka yimid oo idaacadda britishka b b c ee ka shaqaynayay iyaga oo ku eedeeyey in uusan haysan ogolaanshiyo uu uga shaqayn karayo ee waddankaasi turkiga gaar ahaan magaalada istanbul marka waxay u muuqataa madaxweynaha dowladda federaalka in xaaladdu ay runtii aada ugu xun tahay marba waddan uu tegayo mar wadamo cusub uu albaabada u garaacayo mar dowladihii horey u joogay sida turkiga uu kaalmo weydiisanayo waana dabcan safaro dhinac marka loo fiiriyo niyadda loogu dhisayo ciidamada dowladda federaalk oo hadda wax kale oo looga jawaabo dardarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma jiraan oo keliya dowladdu hadda waxay leedahay madaxweynihii ayaa diyaarad raacay raagaceelle ayuu tegey magaalo kale ayaa la qabsanayaa dowladdu waxay leedahay madaxweynihii tuute ayuu gashaday masaajid cali gaduud ayaa la qabsanayaa dowladdu waxay leedahay madaxweynihii turkiga ayuu aaday magaalo kale haddii la qabsadana madaxweynihii etoobiya ayuu aaday intaas unbaa maaragtay ciidanka dowladda federaalka ee niyadda loogu dhisayaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waxaa nagu soo maqan siyaasi taabacsan dowladda federaalk oo aan waraysanay balse ku soo dhowaada xubintii soonka iyo caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak isku soo noqod wanaagsan waa xalaqaadkii aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhegaystayaasha muslimiinta ee sooman hadduu allah qadaro waxayna qayb ka tahay xubinteennii caafimaadka oo ku soo aaday bisha ramadaan xalaqadeenna caawa waxaan ku qaadan doonaa suxuurta maxaa u wanaagsan maxaanse u wanaagsanayn ee ugu horeyn marka la afuraayo waxaa aad loogu baahan yahay inaad dib u soo celiso qoyaankii jirkaaga ka baxay maalinkii oo dhan aad lumisay habka ugu wanaagsan ee lagu afuraa waa timirta iyo biyaha ama caanaha sidaan horey usoo sheegnayba tanina waa habka ugu habboon ee lagu heli karo xoogaa sokor dabiici ah nafaqo iyo dareerana isku ah ee maraqa ayaa aad u fiican xilliga afurka qofkii heli karo meelo badan oo ka mid ah dunida muslimkana waa laga isticmaalaa tani waa markaa doorasho aad u wanaagsan la isticmaali karo maadaama aad u baahan tahay dareero badan weliba nafaqo leh xilliga afurka ee waxaana ku jira ee nafaqooyinkaas loo baahan yahay maraqa iyo sharaabka waxyaalaha la midka ah ee khudaarta kala duwan iyo dhammaan cuntada dalka digirta raashiinka qaybihiis kala duwan iyo dhammaan cuntada qolofka leh ee cuntada afurka inta lagu guda jiro bisha ramadaan waxay noqon kartaa ee dhacdo farxadeed iyadoo dadku ay mararka qaar ay ku afuraan kulamo waaweyn oo ay la leeyihiin qoysaskooda iyo asxaabta iyo qaraabada kala duwan laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in cunista xaddaafka ah ama dufanka leh ay u badan tahay inay kugu reebi karto daal iyo caajisnimo aanay faa'iido u yeelan doonin caafimaadkaaga ama dadaalkaaga ruuxiga ah iyo sidoo kale inaad ka caajisto cibaadada alleh sida salaada taraawiixda iyo salaadaha kale qofka sooman waxa uu ku saxuurto ayaa sabab u noqon kara qofka intuu daalo ama gaajoodo ama uu oomo inta uu maalinkii sooman yahay xilliga saxuurta waa inaad isticmaashaa cuntooyinka toddobaatan boqolkiiba ay biyaha ka kooban yihiin cuntooyinka aad cunaysidna inaad iska yarayso waqtina u dhexaysiiso ugu yaraan shan shan daqiiqo cuntada aad ku saxuuranaysidna haddii aad heli karto waa inay ku weheliyaan khudaar iyo midhaha macaan ha isku darin cuntooyin kale nooc ah sida bariis ama baasto ama soor ama cambuulo inaad ku saxuurto min qayb haddii kale waxaa dhacaya dibriyo iyo dacwashiir oo dheefshiidka uu la kulmo markaasi dhibaatooyin aad ka qaado cuntada aad ku saxuuranaysidna waa inay ahaato mid aan cusbo iyo dufan badan lahayn maadaama ay jidhka ay ku qasbayaan inuu biyo badan uu maalinkii uu u baahdo taasina ay keento saacadaha soonka ugu horeeyaba qofka inuu dareemo oon iyo gaajo badan iyo haraad inuu dareemo waxaana intaa dheer sonkorta waa inaan la isticmaalin ama aad loo yareeya xilliga saxuurta waxaana kasii fiican in la cuno khudaarta sokorta dabiiciga leh ama laga helo sida qaraha liinta macaan stroberiga iyo waxyaalaha la midka ah miraha macaan ama koob sharaab dabiici ah inaad isticmaasho suxuurtaada waxa ugu dambeeya saxuurta aad isticmaalaysana waa inay noqdaan biyo nadiif ah oo la cabo biyaha caadiga inay kugu dambeeyaan nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inagula dardaarmay suxuurta isaga oo inoo sheegay inay barako leedahay waxayna dhakhaatiirtu ku talinayaan in suxuurta ay noqoto cunto ay ku badan yihiin curayaasha ama maadooyinka ay ka midka yihiin macdanaha brotiinka iyo nafaqooyinka muhiimka uah caafimaadka sida inuu qofku cabo koob caano ah iyo inuu khudaar u isticmaalo xilliga saxuurta raashiinka xilliga saxuurta la cunaayo waxaa la yidhaahdaa complex carbohydrates ama na tamar adag raashiinka adag oo markaasi saacado badan jirkaaga siin kara inuu markaasi gaajo u adkaysto waxaa ka mid ah raashiinkaas raashiinka boonshada leh ama qolofta leh sida masagada digirta galleyda qamadiga khudaarta cagaaran iyo wixii la mid ah ogow cuntada qolofka leh waxay qaataan ilaa iyo siddeed saacadood jirka inay kaga baxaan halka bariiska iyo baastada iyo cuntooyinkan kale aan qolofka lahayn jirka ay kaga baxayaan saddex saac ilaa afar saacadood raashiinka marka laga digayo inaad ka fogaatid xilliga saxuurta ayaa ah kow inaadan qaxwo iyo shaah aadan cabin xilliga saxuurta sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka kafayiinka oo sababi kara inuu qofka aad u kaadiyo maalinkii kadibna qofka ay u keento cadaadis dhinaca kaadihaysta iyo fuuqbah maadaama biyaha jirka ka baxa mooye wax soo galaya aysan jirin jirkana marka uu dareeraha uu ku yaraadana qofka sooman waxaa la soo darsaya ama la soo gudboonaya caafimaad daro iyo oon iyo madax xanuun iyo dhiigga oo hoos u dhaco iyo dhibaatooyin dhinaca keliyaha iyo kuwo kale inay u yimaadaan waxaa kaloo looga digayaa inaan lagu saxuuran cuntada sida baastada burka macmacaanka sharaabka macaan oo gasacdaysan xalwiyaadka kaarbohaydratka aadka macaanka ugu badan yahay qasqaska badan leh waxaa kaloo la diiday in la cuno cunto badan aan caloosha zaa'id loo buuxiyo haddana horey lagala seexdo sidoo kale waxaa loo baahan yahay qofka inuu ku saxuurto cunto yar wakhti yar kadib xilliga saxuurta nus saac labaatan daqiiqo soddon daqiiqo kadib xilliga saxuurta uu saxuurto cunto yar oo markaasi aad u badnayn uu ku saxuurto ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay inuu qofka cabo biyo badan ugu yaraan laba ilaa saddex galaas xilliga saxuurta waxaa kaloo la diidaa qofka inuu cabo coca-coolada iyo sprite ee alkolada waxyaalaha leh waxyaalaha alkolada leh ama ay keenayaan dhibaato fara badan xagga dheefshiidka ay u keenaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa soonkeena iyo qiyaamkeena sadaqadeena inuu ilaahay naga aqbalo sidoo kalena nooga dhigo dembi dhaaf iyo naxariis inta xanuunsan oo muslimiinta ahna waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu xanuunka ilaahay ka qaado intaas ayaan kusoo koobaynaa kelimadeeni aad iyo aad ayaa umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم weli waxaad la socotaan dhuuxa waraysiyada khaliif idriis cusmaan waa siyaasi ku sugan beledweyne oo taawacsan dowladda federaalka waxaan ka waraysanay arrimo dhowr ah oo ku saabsan duulaanka soomaaliya suxufi adfitaax ayaa ugu horreyn weydiiyey sababta ay dad soomaaliya ugu dhimanayaan dagaal aan kood ahayn oo reer galbeedku wataan lana yidhaahdo argagixiso la dirir oo loola jeedo islaamka
waa dhowaa philippine dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay jirto dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan leeyahay marka koowaad ciid mubaarak ciid wanaagsan ramadaan kariim waxyadaa dhiman ilaahay nabadda noogu dhammeeyo intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta allah caafiyo inta kaleetana ilaahay horumar iyo baraari iyo bashbash sanadkaan sanadkiisa kale kuwii ku gaara allah naga dhigo intaas waa inta eh, k- eh, salaada iyo maaragtay ducada ah Eh, maadadan eh, dan haddaan adiga dagaalamin dana kaa dhex heli mayso fiiri waxaan kuu sheegayaa eh, dhul nabada ayaa la gelayaa faragelin lagu samaynaya dhul nabad ah oo degan oo maamulka markaas ha u xumaado ama ha u fiicnaado ee wada nool yihiin ayaa waxaa la leeyahay faragelinaan la gelinayaa dad baa xoog lagu haystaa intaanoo kunoo ciidanaa la soo dirayaa amaba waxay leeyihin war adigaa shaar cusub kuu gelinaynaay boqolkaan kuu qaadee warqada aan wadna noo saxiix si aan dhulka faragelin aan u galno hadda example eh, sagaashan iyo labadii bishii koob iyo tobnaad almahdi wuxuu saxiixay in maalintii soddon kun la dilo si n t o a usoo harto u saxiixay qoladii unitask iyo u n k saraakiil badanoo aniga ku jira aa joogay eh, xamar dadka xamar joogaan qiyaasay markaas xamar waxa ku sugnaa say ila tahay siddeed boqol siddeed boqol oo kun ama eh, eh, toddoba boqol iyo konton dibair by tediyaa idhi marka maalinta sagaashan iyo koowaad soddonka qoorta ka xidhana u ahaan lahaa asaga nafirkiisa cali ah maalinta sagaashan iyo koowaad kuwa qoorta ka xidhan oo soddonka la cunahu ka mid ahaa lahaa injineer marka waa saddex bil iyo hal maalin ayay ku dhammaan lahaayeenba bulshada muqdisho exactly ha soddon iyo maalinta sagaashan iyo koowaad fiiri todoba boqol iyo konton dibair by tedid sagaashan iyo kow maalinteed soddonka asiga lixina uu ka jiri gacantiisuuna ku saxiixa markaa kabacdi waa marka dagaalka caydiid loogu midoobaa lagu raacayo oo amerikaanka dagaalkiisa toddobadii octoobar waxa maarta jilbaha laysku xaasay waad ogtahay marka arrimahaasoo dhan baa jiro madaxda naftirkooda wax mid laaluush qaato iyo mid wuxuu samaynaa berri side effectiska ay leedahay aanan ogeynaa ilaa hadda waktigan dadka u talinay marka waxaa la rabaa wadaniyadii yaa dhimatay personal interest ayaa lagu socdaa Eh, dhaqankii yaa dhintay oo odayaashii dhaqanka ahaa oo da- dadka dhaqankiisa xeeri jiray ayaa inta laga kor bilaabay ayaa war waa dashaa ee aamus raggii la dhihi jiray hadda ul qaroofan iyo wato ee cimaamad wato waa tahay markay halkaas marayso injineer een, dagaal soomaalida dhexdeeda inay dagaalamaan ee, qabaa'il ay dagaalamaan sohdimo lagu dagaalamo oo wax iska dhaca ayay ahaan jireen laakiin dagaaladan hadda caalamiga ah ee waxaa bilaabatay labadii sano saddexdii sano ee ugu dambeysay in qabaa'ilkii laga qaybgeliyo dagaal international ah oo caalami ah oo beesha caalamka ay ku lug leedahay arrintaas see kula tahay caloosha markii lagaa haayo iyadoo caloosha lagaa haayo il saxar hadduu kaaga dhaco eh, caloosha xanuunkeeda waa diloobaysaa warisha iga afuufaad leedahay beesha caalamka inay qabaa'ilada tiraahda is-abaabula ee ka hortaga abaal uma aha taas beesha caalamka dantay ayagu laheedayna ka dhex helayn dalka mustaqbil hadday nimankan eh, xakunka la wareegaan dantay lahaayeenoo dalkan ay ka lahaayeenoo intaasoo dhibaataa ummadda ay u marinaayeenayna ka dhex helayn in sha- qabaa- qabaa'ilada la kiciyo in qabaa'ilada la kiciyo na waxaa kaloo keenaa ciidamadii ay ayagu soo dhiseen oo annagaa soo dhisnay ay yidhaahdeen oo aan tababar iyo military equipment si fiican aanan haysanin oo ilmo yaryar oo ayaga iyo askariga askarigaalka xakuma ayna waxba isdhaamin ama shaar qabiil loogu geliyey intaan iyo horka loogu geliyey ayaa meeshii jooga oo waa laga tan iyo awood iyo xeelad badan yahay dhibaatada marka loo bixi la'yahay waxa waaye sharciga dalka ama soomaaliya isugu imaan la'dahay waa caalamkaa sameeye waa ereygan federaalka ah ereygan federaalka ah ereygan federaalka ah ayaa qaybta dagaalka iyo dhibaatada qayb badan ka qaadanayo taasna gaalada xaggeeday ka timid macnaheeduna waxa waaye gobol gobol la heshiisa inaan la helin gobol gobol la heshiisa inaan la helin ha yeeshee dalku intuu federaal yahay soomaaliyu inayna israacayn ayaa ii muuqata barlamaanitary nimay doorteen oo una shacab dooran waa xasan sheekh oo kale oo raba dowladdan oo qaran dhan ah oo gobolka dhulka intaa la eg degan inuu koobi ku dhago iyo aniga idhi ma soconayso madaxweyne wuxuu presental degree autonomy yeelo karaa markuu presental populaara uu yahay ay shacabku doortaan degmo iyo tuulo iyo gobol laga doorto laakiin afar albaab isku xigta nimay doorteen oo haddana diidan yahay inuu shuruucdii lagu doortay oo fuliyo oo kaleeto ayaana haddana ka suuxmo wixii horey loo soo maray midda hadda lagu jiraa ka daran taas ayaan ku leeyahay mana dhawee soomaali danaheeda inay aqoonsato bal horta noloshooda nin walba gurigiis wuxuu qodo karayo wuxuu tabco karayo inuu tabcado ilaahayna uu ka yaabaan kula talinaya
soomaaliya taariikhda marka si gaara loo fiiriyo gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysayna waad la socotay meeshay wax marayeen etoobiya xaggeeda marka la eego badda soomaaliya in hadda la doonayo in etoobiya qayb ay qaadato taliyaha etoobiya ninka lagu magacaabo burhanu juula wuxuu soo qaatay sawirkii abi axmed oo xeebta jooga wuxuuna facebookiisa ku qoray mustaqbal ifaya ayaa noo muuqda arrimahaas maxaa kala gudboon ummadda soomaaliyeed khatar badda iyo beriga ah ma kuu muuqataa oo etoobiya xaggeeda ah oo beriga hadda waxba yaanan dhihine magaalada aada joogtid ay ba kula joogaan ee beledweyne etoobiyaan ma kuu muuqataa khatar
dama amaa ina waaba loo saxiixaan kulee maalig waa loo saxiixay etoobiya waa walaalahayn waa nagu dhinteen waa nagu dhex dhinteen hadeer inoo dhimanayaan xasan sheekh soomahayn marka intuu sharciga federaal yahay oo nin garabka iyo jeebka ku wato niman laba boqol iyo dho labaatan iyo toddobaana ay lihiin annagaa jisimeydkii hayno reer baadiyaha oo qaa'imiin ah oo goglihii maalihii lagu dhigaayo laga soo doortay kenya uganda ruwanda tanzaniya etoobiya jabuuti eritreya ka yimid oo kulli wada basaasiin ahoo aan ognahay intay meeshaa fadhiyaanna soomaali nabad meel uma taallo oo nin wadani ah oo natiifahoo soomaalida mid intayna ka naxayo mid noolna u naxayo ilaa la helo see loogu soo celinayaa taas laftigeeda ayaaba su-aal da-weyn ah sababtoo ah etoobiya ayaa maamul goboleedyadii gacanta ku haysa oo odhanaysa federaalka ku adkaysta bal qaarkood ku cadaadinaysa inay yidhaahdaan waanu go-onay oo gacanta ayaaba lagu hayaa siyaasiyiintiina in badan oo kamid a matoor etoobiyaan ayaa saaran engineer see marka sax sax waa intaas beentaa maaha intaas beentaa maaha waa saxiix been kuma hadashin waxaa lagu soo celinayaa waa sahal taas waa sahal revolution ciidanaa la samaynaya a revolution ayaa la samaynaya militariga ciidamadaa samaynaya revolution revolutionkaas ayaa lagu kansalayaa waxa horta sharci federaal iyo bakti waxaa lagu kansalayaa in allaala intii degmooyin iyo maaragtay tuulooyin degmo been because degmooyinkan waxaa miisaaniyaday u baahan yihiin degmadan ayada amnigeeda xafido karin amnigeeda xafido karin xafido karin markaan ku leeyahay sourceska ka soo baxayo ayada capitalkeeda ka soo baxay inay amnigeeda iyo mushaaraadka shaqaalaheeda intay xafidato dakli kayda oo u haraa la rabaa dakli kayda oo development lagu sameeyo inuu haro degmo marka iyada la biilayo magacaanay degmo u tahay aqli shaqayna ma aha communitiga waxaa la rabaa si cadaalad ah maxkamada cadaalad ah oo kala sarreeyo maxkamadda cadaaladda district consul regional consul iyo supreme court tag madax baxsan maamulka markaas ee u- oo dhisan ka sarreeyo oo ayaga dabagal ku samayn karo in la helo waayo waa tahay waan soo gebagabeyneynaa siyaasiga soomaaliga ah muxuu dabadhilif u badiyey baahiyaa u geynayso beeso waa la gadayaa ninka maxba iimaan male waa nin la gaday waayo waa gadaa siyaasina maaha marka ninkaa siyaasi lama dhihi horta siyaasadda in la bartaa fiican siyaasadda ninka lagu magacaabi karo waa inuu saddex qodob leeyahay dalka inuu u nuguliyo dalku rixim oo u yahay dadkana inuu rixim u yahay caqiidada ou aaminsan yahayna rixim inuu u yahay oo nin u nugul inuu yahay oo aan ka gorgortami karin marka ninkaasaa waxaa la dhihi karaa waa siyaasi siyaasi ninkaasaa ah saddexdaas calaamadood ninka laga helo ayaa siyaasi ah laakiin nin laga qaatay iyo nin ilaahay inta bulsho hor istaagay ka qosliyey iyo ma aha siyaasi waa luuter dhagarqabo ah afkiisa iyo iyo iyo qalbigiisa aysan ismaqlayn marka siyaasadda horta hala barto siyaasadda waa nugul ninka nugul nin xishoodo cabsado waayo ninka siyaasiga ah maxaa iimaanada iyo ugaasyada karaamada ka qaaday iyo nabadooladii la shaqeyn jiray oo nimaan weligiis inuu wax dhala maahina aan wax dhaqin kusoo hormariyey goglaha waktigaa keenay weerarka waqtigaa keena waay waktigaa keenay saaxib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم gebagabadii barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaanu soo gaarnay markaan kusoo dhowaada xalqada labaatanaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo ah tan ugu dambaysa taxanahan waxaa jeediyey alleh u raxmadee sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruustan soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى نكمل تأملاتنا في سورة الحجرات وفي درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadka aan ku samaynaynay suuratulxujuraat darsigan waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال الطبري رحمه الله imaamu dabari raximahullah wuxuu yidhi allah wuxuu ku leeyahay nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxay reer baadiyaashan kugu madna sheeganayaan maxamedow inay islaameen ee waxaad ku tidhaahdaa ha iigu madna sheeganina islaamnimadiinna alle ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idinku hanuuniyey iimaanka oo uu idin waafajiyey inaad alle iyo rasuulkiisa rumayseen waaba haddii ay dhab idinka tahay hadalkiinna ah iimaanka marka allaah ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idin waafajiyey hanuunka ee ha igu gallad sheeganina islaamnimadiina ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay alle wuxuu yidhi waxay kugu madna sheeganayaan inay islaameen yacnii waxaa loola jeedaa dadkii acraabta ahaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu madna sheegtay inay islaameen oo ay isaga raaceen una hiiliyeen marka alle wuxuu leeyahay waxba ha madna sheeganina waxtarka islaamnimada idinka unbaa dheefsanaya ama alle ayayba galladii u sugnaatay oo idin haleeshiiyey iimaanka haddiiba ay dhab idinka tahay sheegashadiinna aayaddan waxay inkaraysaa kuwa ku madna sheegta islaamnimadooda iyo daacada ay siiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay waxay ku madna sheeganayaan arrin aanay iyagu gacanta ku haynin oo aanay wax fadli ah ku lahayn oo aan ka ahayn inuu yahay fadliga allah subxaanahu wa tacaala oo waa alle cidda ku waafajisay iimaanka marka marnaba ma habboona in qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyey mid ka mida daacaadka uu alle ugu madna sheegto daacadaas maxaa yeelay isagu waxba ma samayn karin haddii aanu alle waafajin lahayn marka ma wanaagsano qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyo daaco ka mida daacaadka inuu dhaho wallaahi waxaas iyo waxaas ayaan sameeyaa meel hebel ayaan ka dhacay jihaadkan iyo cibaadadan waxaan ku jiraa wakhti dheer iyo wixii la mid ah marka uu saas leeyahay yuu ku madna sheeganayaa ma allihii waafajiyey daacadan maadaama uu allaah yahay cidda addoonka waafajisa daacada waxaa waajib ku ah qofka inuusan u arkin inuu ka sarreeyo walaalihiisa ama uu ka fadli badan yahay haddii aanu alle ahaan lahayn ma awoodi lahayn inuu cibaadadaas sameeyo marka waxaa laga doonayaa inuu isdhuldhigo oo uu alle uga mahadiyo fadligaas wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa dhacay in saxaabiga sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu uu isku arkay inuu ka fadli badan yahay mu'miniinta markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa ducafadiina mooye annisaa'i wuxuu wariyaa siyaado uu leeyahay xadiidka oo ah ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa soonka salaadda iyo ducada kuwiina taagta daran mooye anaguna waxaa habboon haddii uu allaahna waafajiyey cibaadada jihaadka dacwada cilmiga sharciga iyo daaco weliba inaan isku arkin inaan ka fadli badannahay walaalaheenna muslimiinta bal waa inaan isdhuldhignaa oo aan garabka u raaricinaa oo aan ugu yeernaa waxa uu allena waafajiyey sidaas ayaan ku noqonaynaa kuwa ku shukriyey nicmada uu alle u galay almuhallab wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadalka uu ku yidhi sacad wuxuu ahaa mid uu ku dhiiragelinayey tawaaduca iyo in kibirka iyo isqaadqaadka looga fogeeyo quluubta mu'miniinta qofkii marka mujaahid ah ama kaalin ku leh cilmiga iyo dacwada allaah oo wakhti ku jiray cibaadaadkaas waa inuu alle uga mahadceliyaa cibaadaadkaas oo aanu cidna ugu madna sheeganin inuu ka soo horreeyey sabqina ku leeyahay daacaadkan waana inuusan saabiqadiisa ka sheegin fadhi weliba isagoo naftiisa dadka baraya una sheegaya shaqooyinka uu hortood qabtay oo uusan ku doodin gara fadligayga isii xaqayga yacnii dadka qaar baa waxay dhahaan anigu waxaas iyo waxaas ayaan soo sameeyey shaqadan waxaa ku jira intaasoo sano ee i garo fadligayga oo isii makaanada aan mudanahay hadallada noocaas ah ma ahan wax wanaagsan qofka wax la mida waxaasi ay ka dhaceen waxaa wanaagsan inuu dib isugu laabto oo uu u cabsado camalkiisa hana ka digtoonaada in daacaadkaas uu ku raadsado keliya inay dadku ka sheekeeyaan wuxuu rabo ay siiyaan oo la ixtiraamo majaalistana lagu hormariyo keliya had iyo goor hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan maanka ku hayno si aan u cusboonaysiinno niyadda oo aan alle khaalis uga dhigno acmaasheenna nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka ugu horreeya ee la xukumo maalinta qiyaamaha waxaa ku jira nin shahiiday markaas baa la qirsiinayaa nicmadii uu alle u galay isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa la leeyahay maxaad ku soo samaysay nicmadii aan kuu galay markaas buu leeyahay dartaada ayaan allow u soo dagaalamay ilaa aan ka soo shahiido markaas baa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaad u soo dagaalantay in lagu yidhaahdo hebel waa geesi waana lagu soo yidhi kadib waxaa la amrayaa in naarta lagu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin qur-aanka soo bartay dadkana baray markaas ayaa nicamtii loo galay la qirsiinayaa isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa lagu leeyahay oo waayahi maxaad ku samaysay markaas buu leeyahay dartaada ayaan u bartay qur-aanka dadkana u baray markaas baa lagu odhanayaa been ayaad sheegtay waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waana lagu soo yidhi kadib waxaa la farayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin alle uu u waasiciyey hantida markaas ayaa la qirsiinayaa nicamtii loo galay isaguna wuu ka garaabayaa kadib waxaa la leeyahay maxaad u samaysay wuxuu leeyahay ma jirto waddo aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa waan ku bixiyey hantidayda waxaa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaadna sidaasi u samaysay in lagu yidhaahdo hebel waa deeqsi waana lagu soo yidhi kadibna waxaa la amrayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waana lagu tuurayaa walciyaadu billaah acmaashan uu xadiidku sheegay waa acmaal waaweyn oo islaamka makaano ku leh iimaanka kadib marka waxaa soo geli kara istustus iyo in nafta oo jeclaata in la sheegsheego markaas waxay noqonayaan waxaan raad lahayn oo aan qofka laga abaalmarinaynin qiyaamaha abi muusa radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi nin ayaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas buu ku yidhi nin wuxuu u dagaalamayaa khaniimo ninna wuxuu u dagaalamayaa in la sheego ninna wuxuu u dagaalamayaa in kaalintiisa la arko eeyaa intaas ah dagaal alle dartii ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii u dagaalama in kelimada alle ay kor noqoto kaas ayaa ah mid allah dartii u dagaalamaya qof baa wuxuu dhihi karaa anigu waxaan jeclahay in la ii sheegsheego laakiin waxaan doonayaa in kelimadda alle ay kor noqoto maya sidaasi maahan marka hore waa lama huraan in niyaddaada ay ahaato in kelimadda alle ay kor noqoto oo uusan hadafkaagu ahayn in lagu sheegsheego ama in makaanadaada la arko ama inaad khaniimo soo hesho marka haddiiba aad doonayso in kelimadda alle ay kor noqoto waxaad tahay qof alle dartii u dagaalamaya niyaddaaduna waa qaalis camalkaagana waxaa la rajaynayaa in la aqbalo waxaan aragnay qaar ka mida walaalaha iyo mashaayiikhda oo kaalin dheer ku leh jihaadka cilmiga iyo dacwada haddana aan la garanaynin keliya waxaa lagu ogaanayaa in walaal horay u garan jiray uu noo sheego waxaad arkaysaa qofkaas oo majliska u fadhiisanaya sida walaal shalay yimid jihaadka oo kale waxayna taasi ka mid tahay tawaaduciisa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka uu majlis yimaado wuxuu fadhiisan jiray halka ka bannaan majliska mana jecleen inuu qof fadhiga uga kaco wuuna necbaa arrinkaas sidoo kale rasuulku wuu necbaa in isagoo goobjoog ah la ammaano wuu mudnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la ammaano isaga ayaa sabab u ah hanuunka dadka saasoo ay tahayna wuu necbaa in isaga la buunbuuniyo sidaas ayuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ragga aan ka sheekaynaynana waa rag aan la garanaynin in qof uu sheego mooye ama hadal sheeko ku timid oo faa'iido leh uu walaal ku sheego ama ay timaado munaasabad kusaysa maalin uu isagu xaadir ahaa markaas oo lagu qasbo inay hadlaan sidaasoo ay tahay waxaan wejiyadooda ka aragnaa inay necab yihiin inay dadka ka soo dhex muuqdaan oo lagu talax tago ixtiraamkooda iyo maamuuskooda oo waxay jecel yihiin inay la mid ahaadaan dadka kale saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qof iyaga ka mid ah la ammaano isagoo goobjoog ah wuu diidi jiray arrinkaas wuxuuna dhihi jiray anigu waxaan ahay un qof ka mid ah rijaasha muslimiinta taas cagsigeeda ayaan aragnay wakhtigan qof ayaad arkaysaa oo jihaadka ama dacwada ku jira sannad ama laba sano markaas buu fadhiyada ka leeyahay waxaasaan samaynayaa sidaasaan yeelnay iyo wixii la mid ah wuxuu doonayaa keliya in dadku uu isbaro haddii maalin maalmaha ka mid ah aan la siinin wuxuu doonayey wuxuu ku doodayaa annaga ayaa sidaas ahayn iyo annaga ayaa sidaas samaynay maya waxaasi maahan wax habboon waxaaba la doonayaa in qofku qariyo acmaashii iyo howlihii uu soo qabtay haddii ay dhacdo inuu muujiyana waa in ujeedka uu ka leeyahay ay noqoto in kelimadda alle ay kor noqoto dacwaduna ay ku dhex faafto bulshooyinka muslimka ah allaah waxaan weydiisanaynaa inuu niyaddeenna khaalis ka dhigo oo uu nagu daro dadka ehelka alle ah oo aan jecleen in la sheegsheego la buunbuuniyo caanna ay noqdaan aadna loo qadariyo waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuu acmaasheenna khaalis ka dhigo oo uu nagu anfaco waxaan baranay nana waafajiyo inaan ku camalfalno isaga ayaa arrinkaas awoodee halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuradaha annuur iyo alxujuraat waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu anfaco waxaan sheegnay
إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من تأملاتنا في سورتي النور والحجرات نسأل الله أن ينفع بما قلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
dhegaystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعون